فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada aad ku dhegaysanaysaan waxaa ka mida munaasabad ballaaran oo ay ku qalin jibinayeen labaatan arday oo bartay qur'aanka kariimka oo ka dhacday xarunta madrasada imaamu shaafici deegaanka kunya barow ee gobolka shabeellaha hoose warbixin xiise leh oo aynu ka diyaarinay munaasabaddaasi ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa shifaa'uraxmaan herbal hosbital oo xarun ka furatay deegaanka kunya barow ee shabeellaha hoose waraysi aynu maamulka kala yeelanay xaruntaasi ayaan soo gudbin doonnaa dhuuxa qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah qaybta labaad khudbadihii laga jeediyey munaasabad beesha eelaay ay ku dooranaysay ugaaskooda gobolka gado waa mar keliya dhuuxa هداني إلهي بعيد العمى لدين waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aynu gudagalno barnaamijka dhuuxa xaflad si heer sare loo soo agaasimay ayaa ka dhacday xarunta madrasada imaamu shaafici deegaanka kunya barow ee shabeellaha hoose munaasabadaasi labaatan arday ayaa loo qabtay kuwaasi oo dhammeeyey qur'aanka kariimka waryaheena cawil cabdulaahi oo xafladda ka qayb galay ayaa qalinka u qaatay warbixin uu ku cabirayo wixii uu ku arkay xafladda waxaana warbixinta soo jeedinaya waryaheena haashim cabdinaasir بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي halkani waa dugsiga imaamu shaafici deegaanka kunya barrow ee shabeellada hoose waa dugsi lagu barto qur-aanka kariimka iyo tarbiyada islaamiga ah ee carruurta waxaan joognaa munaasabad ballaaran oo ay ka qalin jebinayaan labaatan arday oo bartay qur-aanka kariimka saddex ka mid ah ardadaasi waa gabdho ka hor xafladda waxaa maktabka dacwada ee deegaanka kuunyo uu imtixaan ka qaaday ardada si loo qaymeeyo heerkooda xifdinta qur-aanka kariimka munaasabadda waxaa goobjoog ka ah culammaa'udiin odayaal iyo waalidiin فكلامك ربي أحفظه فيحفظني وأرتله وأجوده howlka ay ka dhacayso xafladdan ayaa ah mid aad looga shaqeeyey oo aad loo qurxiyey xaflado badan oo lagu maamuusayay carruur baratay qur-aanka kariimka oo aan ka qayb galay way ka duwan tahay xafladdan ka dhacaysa madarasadan dhowr sababood ayaana ku macnayn karnaa in xafladdan ay kaga duwan tahay xaflado dhowr ah oo aan u soo joogay tirada ardayda hal marka qalin jebisay oo aanan horay ugu soo arkin deegaanka ardada oo ah kuwa aad u yaryar oo maamulka iyo macallimiintuba ay geliyeen dadaal aan qarsoomi karin oo ay waalidiintu ka markhaati kaceen waalidiinta ardada iyo maamulka madrasada oo xafladdan ku casuumay dad aad u badan oo ku dhaqan kuunya barrow iyagoo si weyn u marti qaaday ka soo qaybgalayaasha xafladda oo dhowr neef oo ari ah loo qalay iyo macmacaan kala duwan sidoo kale waxaa ii muuqday arday tarbiyadooda ay ku farxad gelinayso kuwaasi oo xaadir ku ahay xafladda goordhow waxaa bilaabanaya khudbadaha ka soo qaybgalayaasha laakiin waxaa ka horreeya bandhig cajiib ah oo ay soo bandhigeen ardada qalin jebinaysay oo isku dareys ahaa wax kasta oo ay halkan ku soo bandhigeen ardadan dusha ayay ka akhrinayeen waxaa xusid mudan in ardada ay soo diyaariyeen bandhig soconaya qadar laba saaca balse wakhtiga oo aad u yar ayaa u diiday in ay sii wataan bandhigooda iyagoo u hamuun qaba inuu u sii socdo ka soo qaybgalayaashana aysan ku caajisin waxyaabaha ay soo bandhigayaan ardayda markaana aan idinku duwa bandhigga ardayda oo herar kala duwan ahaa
قال الناظم رحمه الله باب مخارج الحروف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي اختار من اختبى فألف جوفي وأختها ولي حروف مد الهواء تنتهي فألف الجوفي وأختها ولي حروف مد الليل والجدي ثم ليغسلها القيام جناه ثم ليسقيه أعينها ثم ليغسلها القيام جناه ثم ليسقيه أعينها منه ويلقاه والخاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أدناه ويلقاه والخاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسنان والمسطور فتي مشير يا والضاد من حفاته الوالية أسنان والمسطور فتي مشير يا والضاد من حفاته الوالية الأبراس من أيسار أو إناها واللام أدناها لمنتهاها الأبراس من أيسار أو إناها واللام أدناها لمنتهاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟ اسمي عبد الله مسلم محمد وأنت؟
اسمي زيد آدم عبد الله يا أخي كم ينقسم المد
ينقسم إلى قسمين ما هما يا أخي هما المد الطبيعي والمد الفرعي يا أخي هل للمد سبب نعم له سببان ما هما يا أخي هما الهمزة والسكون ما هي أقوى المدود هي المد اللازم والمد الواجب المتصل والمد العارض والمد العارض للسكون والمد الجائز المنفصل والمد البدل واجمع هذه الخمسة في قول الناظم وهو أقوى المدود لازم فما اتصال فعارض فدوم انفصال فبدل يا أخي الكريم هل باستطاعتك أن تعطي لنا درسا موجزا في المد اللازم نعم أولا المد اللازم ينقسم إلى قسمين هما الكلمي والحرفي والكلمي ينقسم إلى قسمين مثقل ومخفف وقد يكون في أول السور وفي وسطها وآخرها والحرفي ينقسم إلى قسمين مثقل ومخفف والحرفي أربعة عشر حرفا وهذه الأربعة عشر مجموعة في قول الناظم وهي حروف سلو سحيرا من قطعك وهذه الحروف تقسم أيضا إلى أربعة أقسام أولا ما يمد فيه بست حركات ثانيا ما يمد فيه التوسط ثالثا ما يمد فيه حركتان رابعا وما لا يمد فيه أصلا وهذا المد الحرفي لا يوجد إلا في فواتح السور فتم الدرس موجزا
حرمة الكتاب قال الناظم رحمه الله بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمنا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعتراته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وذللت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قرى مثاله كالأترج عليه مريحا وموكلا هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويمامه ظل الرزانات قنقلا هو الحور إن كان الحريا حواريا له بتحره إلى أن تنبلا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟
اسمي مصعب علي وأنت اسمي محمد علي عثمان سؤال عرف الولاء والبراء جواب الولاء والنصرة والمحبة وهو ضد العداوة البراء والبغض والخلاص والعداوة سؤال ما هو الإسلام؟
جواب الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله سؤال ما هو الشرك؟
جواب الشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك سؤال ما هو الكفر؟
جواب الكفر هو إنكار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو إنكار بعضه سؤال ما هي الردة؟
جواب الردة هي الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام سؤال بم تحصل الردة؟
جواب تحصل بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل أو بالشك سؤال من هو المرتد؟
جواب المرتد هو من بدل دينه ورجع إلى الكفر بعد الإسلام سؤال هل يجوز أن يتزوج المرتد امرأة مسلمة؟
جواب المرتد لا يجوز أن يزوج المسلمات بل يجب أن يفرق بينه وبين زوجته المسلمة سؤال ما حكم المرتد في الدنيا؟
جواب حكمه في الدنيا القتل فلا يوصل ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين سؤال ما حكم المرتد في الآخرة؟
جواب حكمه في الآخرة الخلود في النار لأنه كافر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟ اسمي جويري جابر سؤال متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين؟ جواب ولد في ربيع الأول من عام الفيل في مكة المكرمة سؤال ما نسبه صلى الله عليه وسلم جواب هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة سؤال ما اسم والدي ومتى توفي جواب اسمه عبد الله بن عبد المطلب توفي ورسول الله في بطن أمه سؤال اذكر بعض أسماء الرسول وما أشهرها جواب محمد أحمد الماهي الحاشر العاقب وأشهرها أحمد ومحمد وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد culumaa udiin iyo odayaal dhaqan ayaa goobta ka hadlay ayagoo si aad ah ula dardaarmay waalidiinta maamulka madarasada iyo ardaydaba sheekh balli xasan nuur sabdow iyo marti sharaf kale ayaa la siiyey mikrofoonka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد أجمعين فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وأصدق القائلين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh aayadda wuxuu inuu ilaahay noogu sheegay inaanay waxa weye qur-aanku uu fudud yahay ilaahay wuxuu yidhi waanu fududaynay ee mid macnaha kuwaana qaadanayaay ma jira aayadda waxaan u soo qaadanay dadku inaysan la yaabin dhallinyarada qur-aanka akhrinaysa iyo kuwa dhammeeyey hadday yihiin rag waaweyn hadday yihiin dumar hadday yihiin meeldhexaad ruuxa macnaha in waxa weeye inay usan is odhan bal fiirir dadka qur-aanka dhammeeyey adigu xaggee joogtaa xaalkaagu waa sidee waxaad ogaa- ogaataan in qur-aanka ilaahay uu fududeeyey haddaad galabta casiimo qaadatid oo go-aan qaadatid qur-aanka inaad xifdisid oo ahaado xallabo sadar saddex sadar waxa weeye bog haafkiis safxo laba safxo maqro in alla inta aad kari kartid bal iska dhaafi hal sadar haddaa qaadatid haddaan malako mowdku kuu iman qur-aanka waad dhammaystiraysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa noo fududeeyey waana midda soomaalidu ay yidhaahdaan sadar iyo subax sadar iyo subax baa badan hal sadar haddaa qaadatid oo ilaahay cimri ku siiyo qur-aanka waad dhammaynaysaa marka dadku inay ogaadaan qur-aanku inuu fudud yahay waa nuqdada koowaad weeyaan nuqdada labaad walaalayaal dadkaani macnaha hadda qur-aanka dhameeyo dhallinyarada kuwa la midkaa oo ka soo horjeeda oo gaalada iyo murtadiinta iyo munaafiqiinta ay ayagu ay dhaleen wax kalay baranayaan dadka waxaweye muslimiinta oo muwaxidiinta ciyaalkooda sidaan oo kale ayaa laga doonaya inay ciyaalka waxbaraan inay la tacaalaan inay macallinka ku ogaadaan inay kormeeraan maaha inay yidhaahdaan macallin soo xoogaagii ma aadan helin moobaylkii ma dhawaaqay dhiiq dhiiq ma heshay waxaasi qiima ma leh laakiin waxaa la rabaa ruuxu inuu yidhaahdo macallin bal xaaladiisa ka waran gabadha fahmadeeda ka waran xaalkeeda ka waran waxa weye casharkeeda ka waran waxa macnaha imaatinkeeda ka waran sidaas ayaa la doonaya oo aad ogaataan macallimiintu inay ogaadaan waalidiintu macnaha siday wax ula wadaan macallimiinta qur-aanka waxaan leenahay baaraka allaahu fiikum maxaa yeelay macallimiinta waa ilaahay baa u naxariisay xadiidku waa tu ahaa mucallimu alkhayr ama mucallimu alqur'aan yastakfiru lahu kullu shay xata alxiitaana fi lbaxri macallinka qur-aanka dhigaya macnaha shay kastaa ilaahay dembi dhaaf u weydiinay xataa waxay kalluunka badda ku jira saas weeyaa macallinku marka waxaa la doonayaa inuusan iscajabin inuu goradda laalaadiyo inuu tawaaduco inuu ardada u turo inuusan macnaha si xun ula tacaamulin inuusan usha uusan macnaha waxaweye uusan la dhicin waxaweye si xadka baxa si aan loo baanayn waxaweye cunugu xad buu leeyahay naf buu leeyahay ah waxaweye waxaa la doonaya in loo dhimriyo in la qanjaruufto mararka qaarkood in la waaniyo lay halkan soo fadhiiso mar bareemiya la siiyo mar dhool loo dhool loo caddeeyo mar nacnac loo gado hadduu intaa kuwaana qaadan waayo mar in waxa weye indhaha in lagu taago waa noocanaana mar kale in waxa weye farta loo gilgilo mar kale in la yidhaahdo madaxa loo ruxo ushu waxay imaanaysaa waxa weeyaan macnaha aakhiru dawaa waa bacda alkayi weeya macnaha weeya dawadu macnaha gubitaanku waa waxa u dambeeya weeya macallimiintu marka ardada inay si fiican ula tacaamulaan oo u dhimriyaan oo usha in badan ka daayaan oo macnaha maskaxda kala hadlaan macallinka intaasaan u dardaarmayna ardada waxaan leenahay yaa xaafida alqur'aani lasta bixaafidin xataa takuuna macnaha ninka xaafidkaayow oo qur-aanka dhammeeyayow xaafid ma tihid ilaa waxaweye aad ku dhaqantid wixii ilaahay uu ku baray soo ma jeedaan maxaa yeelay waxaani waa diin weeye haddii aan lagu dhaqmin tarbiyadu aysan kaa muuqan adiga akhlaaqdaada aadan ka soo daahirin haddee shaydaankaba wax ka cilmi badan ma leh waa garanaysaan abu hurayra inuu markuu waardiyeynaya khaniimada uu u sheegay aayad kursiga oo yidhi caawa isiidaa qur-aan baan kuu sheegaya haddii aad seexatid aayad kursida akri waxa weeye shaydaanka is arki maysa nebiguu u sheegay nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh waalih wasalam sadaqaka wa huwa kaduub run buu kuu sheega waana beenaale qur-aankaan dhambeeyey maya waa daadiyey maya xaaddaa ila akhrida maya waa shubaa maya waa kan waxaa la doonayaa qur'aanka in dhaqan lagu daro akhlaaq lagu daro aadaab lagu daro waxa weeye la ogaado qur-aanku wuxuu xambaarsan yahay adiga in lagaa dheehdaan la doonay laakiin nin qur-aanka xifdisan dhaqankiisuna dhaqan shaydaan uu yahay arrintaasi sax maaha walaalaya يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا galabta waxaa weye wax nimco ilaaha dhacday nicmatuljihaad ayaa meeshan ka muuqata macalimiin aad iyo aad u dadaashay oo ardayda maanta meeshaan aan ku arkayn ilaa labaatan qalinjibisay oo kit- kitaabka ilaahay xifdisay waxaan kaloo u- u mahad celinaynaa hooyooyinkii oo kaalinta weyn ka soo qaatay sidii ardaydaas wax u baran lahaayeen haddii cunta u diyaarin lahaayeen haddii duruusta u diyaariyeen wax walbaba micnaha hooyadu waxa waaye dugsiga labaad ee ilmaha waay marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa maanta waxaa farxad weyn ay u tahay maanta inka qof kasta oo shareecada islaamka ku faraxsan waxbarashada ku faraxsan in nimcada maanta diinta aan ku helnay aysan ahayn wax la soo koobi karo marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala hooyooyinkeena ilmaheena in sidaan oo kale loo sameeyo waxaan arki jirnay waa hore ilmaha dugsi la geeyo sideed sano sagaal sano toban sano qofka cunuga qur-aanka uu ku dhameyn maantana waxaa la taagan yahay labo sano iyo saddex sano in ilmaha qur-aanka ku dhameeyaan maasha allah ilaahay ha barakeeyo ilmahan oo maanta uu cadaraha meeshaan ka muujiyey waxaana dadaalkaas iska leh macalimiintii gacanta ku haysay iyo waalidiinta waxaana rabaa in walaayaadka iyo dhammaan inta nimcadan oo kale ku jirta inay ku dadaalaan sidii je- ilmaha wax loo bari lahaa waxaanu leenahay dadka maanta ku fikiraya inay gaalo watankan ka taliso niyow gaalo asaa baktiya shimbir baktidaad afuufaysa war ninkaas sooma noolaanayo waxaa ku leeyahay dadkaada soo raac muslimiinta soo raac diintaada soo raac gaalo waa baktisa cudurada dhasheega allah ku baabi'iyo annagna diintana allah xoojiyo mujaahidiinta allah caawiyo mujaahidiinta diidada hal allah ka dhibo kuwana jaajuusaayo kuwa hadalka xun nagu walana allah soo hanuuniyo hadduu soo hanuunina allah baabi'iyo ugu dambayntii waxaa gebagaba ah munaasabadda iyadoo shahaadooyin laga safay ardada baratay qur-aanka kariimka maxamed cabdiwaali cumar ardayga koowaad maxamed cabdiwaali cumar asuu istaago ardayga labaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan maxamed khayr ardaydana qof walbo maasha allah hadho insha allah ardayga saddexaad waxaa la yidhahdaa magaciisa salmaan mucaad cabdilcasiis asuu istaago ardayga afaraad magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan sahal maxamed asuu istaago ardayga shanaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi sahal saciid hasuu istaago ardayga lixaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa zayd maxamed khayr ardayga toddobaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi cali cuthmaan ardayga sideedaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan jamaal cabdullaahi hasuu istaag ardayga sagaalaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdulfataax maxamed aadam hasuu istaag ardayga tobanaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa luqmaan cabdullaahi saciid ardayga kow iyo tobanaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi maxamuud cabdi ardayga laba iyo tobanaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa marwaan cabdulqaadir maxamuud hasuu istaag ardayga saddex iyo tobanaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa maxamed cali cuthmaan ardayga afar iyo tobanaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq salaad cali ardayga shan iyo tobanaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa maxamed axmed ardayga lix iyo tobanaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi muxsin aadam hasuu istaag ardayga toddoba iyo tobanaad magaciisa waxaa la yidhahdaa muscab cali cabdiraxmaan hasuu istaag ardayada sideed iyo tobanaad waxaa la yidhaahdaa magaceeda sumaya ibraahim cali ardayada sagaal iyo tobanaad magaceeda waxaa la yidhaahdaa juwayriya jaabir nuur ardayada labaatanaad waa hanaa cumar cabdirasaaq hasuu يا istaag رب لك الكون ينادي وفق من جاءك walaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sare loo qaadaa qur-aanka kariimka iyo ehelkiisa halka lagu barto qowlka allah ayaa la qurxiyey xilli waayihii hore ubadka baranaya qur-aanka kariimka ay wax ku dhiga jireen goobo aanan xilla iska saarin iyadoo taa beddelkeeda sare loo qaadi jiray iskuullada lagu barto maadiga
وهنا حلقات الصديق قلب ينبض
والحياة مع القرآن تلاوة وتدبرا حياة طيبة آه، تختلف حال التالي للقرآن المتبع له القارئ له الذي يعيش مع القرآن تختلف حالته النفسية والمعنوية ونظرته لل- للحياة والكون والإنسان ورحم الله الشاطبي وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشده في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجم عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا
وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل ما أحلى أثر التجويد قتل وارضع لك يزيد يا جيلا ختم القرآن فزو عند الله مزيد هداني إلهي بعيد العمى
waxaa nagu soo maqan khudbadaha laga jeediyey munaasabad beesha eelaay ay ku dooranaysay ugaaskooda gobolka gado laakiin iminka shifaa'uraxmaan herbal hosbital ayaa xarun ka furatay deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose xaruntan ayaa dadka lagu daweynaya qur'aanka kariimka iyo sunnada waxaana la adeegsanayaa daawo dhireed taya leh haddaba waxaan waraysi la yeelannay abuukar cabdi muxamed oo ah maamulka shifaa'uraxmaan herbal hosbital waxaana uu nooga warbixiyey waxa ay dadku u qabanayaan بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله ولا لا واد مهسنتيهن وحيدين صوب وخذي دعوة دينهم ما شكاني العلاج النبوية هي طبت معناها مداوات أيان كاني انت أصلا يدين صوب وخلنا وأقرتي maxaa ka mid a waxyaabaha keenteen sii faahfaahin walaale waxaa ka mid aho waxyaalaha lagu daaweeyo qaybta sixirka iyo qaybta umulasibyaanka marka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa oo cilaajkiina waa raacsan yahay horey ka waran halkee kaga howlgeli jirteen waxaan joogay kismaayo markaas alxamdulilah ilaahayna dad badan uu ku cafiyey maasha allah ilahay waa ku mahadsan wakaa walaale waxyaabahaad soo aragteen oo aad cilaajiseen maxaa ka mid ahaa muddadii halka aad joogteen niyahow alxamdulilah hadda meeshaan muddo yar baan joognaa laakiin saakow intaan joognay xagga umulasibyaanka dadkii ka cabaadahayey wanaag badan bay sheeganayeen qaybaha macnaha adugu cilaajka dadka qur-aanka aan saaraynayna adugu mahad badan bay sheegteen inkastoo muddo koobaanan joognay ilaahay baa ku mahadsan daawaadkii aqaateenna wax badanoo wanaag ay ka sheeganayeen hadda in waxaad nagala hadlaysaa in istuudiyaha kunya barow ka waran maxaa idin qorshaysan halka inaad ka qabataan walaale waxaa noo qorshaysan awalan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala inaan dadka ku akhrino cilaajkiisa oon dadkii qur-aan ka saarno taasaa qodobka koobaad oo noogu muhiimsan uu yahay gabdhaha macnaha aad u xanuunsan oo xagga umulosibyaanka ka cabaadhayo iyo dadka suxaradu ay dhibeen ayagana aan la dadaalin insha allah intii tabartanado oo ka walaal imise ayaa idiin qorshaysan in halkan sii joogtaa insha allahu intii ilaahay noo qadaro hadda muddo noocayan ma lahan laakiin waxay ku xirantahay hadba baahida meesha taalo intay la ekaato ka walaal warqad idinka soo horeysay oan arkay waxaa ku xusnaa cudurro badan inaad ah, daweysaan ma u faahfaahi karta kuwa Ee, walaal ilaahay subxaana wa tacala horta waxu caafiyo laakiin meel kasoo ka sarreyso kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ma lahan waxyaalaha kalena kitaabka ilaahay qofka hadduu aamino asi uu isku akhriyo wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun wa raxmatu lilmu'miniin asagaa daawo aho waxyaalaha waraaqda ku xusanna asagaasay macnaha ku cadfayiin oo soo hosgalahayaan laakiin qofku wixii uu sheegto wixii laga qaban karo waraq quxsanaanta bisa maahane wixii uu qofka markaa uu sheegto aan kala tacaali karna insha allahu raxmaan anagoo kitaabka ilaahay u kaashanayno waan la dadaalaynaa wakaa walaale kuwa wax ma kaga sheegi kartaa dadka Ee, walaale waxaa ka mid ahoo daawaadka macnaha dumarka ay isticmaalaan sida macjuunu nisaa sida daawada macnaha shabaab la yiraahdo magaceeda sida daawada gaaska ee, ilaahay kuma darnaado waxyaalaha lagu daaweeyo dadka macnaha waxaa weeyo suxaradu macnaha inta badan ay la rafaadsan yihiin caloosha lagu bixiyo daawooyin badan baa jira walaale wax kiisas ah oo suxaradu ay adeegsadeen oo la bixin waayey oo aad ku guulaysateen oo aad u sheegi karta dadka ma jirtaa muddadii aad howlgalaysay wallaahi niyahow arrimo badan baa jiro dad badan oo waxaa jiro ilaahay subxaana watacaala gacantanada iyo gacan kale oo rag culamo ahba ilaahay ku daaweeyey waxaa ka mid aho dad badan oo musbaaro macnaha soo matagay dad galuusiye matagay dad macnaha waxaa weeye wax badan oo hadda aan laga sheekeyn karin meeshaan hadda aan lagu xusi karin macnaha ilaahay uu ka keenay gacantana sabab ugu ahayd daawadaas ilaahay subxaana watacaala uu noo soo dejiyey in ay ka mid ahayd marka daawo dheeraad baad adeegsanaysaan miya daawadheereed baan adeegsanayna ahaa laakiin awalan qofka macnaha waxaa weeye kitaabka ilaahay baa lagu akhrini waa la cilaajini cilaajkaas wixii laga helo qofka ayaa macnaha waxaa weeye lagula dhaqmayaa waa kaa walaal
daawada dhirta dadka qaar ee hadda waayahan dambe ku lug lahaa xoogaa waxaa la sheegaa inay aqoon badan u lahayn ilaa xad waxaa la arkay waxyaabay isku dardareen oo dad la siiyey oo ay ku xanuunsadeen idinku ka waran aqoontiina halkaa ku wajahan wax tacriif dad ah ma sii kartaan walaal ilaahay subxaanahu watacaala ha naga ilaaliya arrinta iyadaaho oo wax suurageli karo soomaaliya o dhan baana maanta arrintaas iskaga ibtilaysan laakiin nacuudu billaahi min sharihim ilahay baan ka maangalnay annagu waxaa weeye wixii aqoontana ahaana macnaha waxaa weeye xaruntanada markii nagula imaado ayaa la arki doonaa ilaahay idinkii kitaabka ilaahay subxaana watacaala wuxuuna faraana fartoonnahay waxaana aqoon u lahayna dadka iskugu dari mayno ilaahay insha allahu raxmaan halkee la idinkala soo xiriiri karaa marka maadaama xaruntiina kunyabarow hadda aad joogtaan oo aad nagala hadlaysaan halkee la idinkala soo xiriiri karaa Ee, xaafadda iyo magaalada aad uma kala qaana laakiin wadadan ka baxda masaajidkan weyn oo qubo masaajidkan qubo wadada ka baxdo oo warta marto markii hore loo dhaafo masaajidka kaloo bacweynaha bidixda intaan la gaarin gacanta midigto oo hadda la dhisa oo hadda la dhiso cusub ayaan deris lanahay boor baa noo dhegsan shifaa uraxmaan lambarkuna waa labo lixdan konton iyo shan sagaashan iyo labo furaha waa labo lixdan konton iyo shan sagaashan iyo labo mar kasta waa la idiin heli karaa mar kasta waa nila heli karaa xaadir baan kuna insha allahu raxmaan ilahay idinkiis aya injineer een adina kusoo dhawow maadaama een aqoon-yahanadii aad tahay iyo waxgaradkii deegaanka bal xaruntan sidaad u aragtaan bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah waxaan u sheegayaa ummadda islaamka ee soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dagaalka ay gaaladu inagula jiraan waa tiro badan yahay ma ahan oo keliya xabad qalin buu leeyahay idaacaduu leeyahay shayaadiin iyo jinni iyo- yuu leeyahay dacwada ilaahay casa wajalle ahaa wuxuu u soo dejiyey jin iyo insi buu usoo dejiyey marka jinku wuxuu u qaybsamaa mid muslin ah iyo mid gaal ah buu u qaybsamaa ilaahay casa wajalla ahaa marka wuxuu wuxuu noogu manaystay haddaanu qur-aanka ku akhrino inay dagaalka ugu weyn inuu yahay oo aanu kula dagaalami karno sidaas awgeed waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa inay ka faa'iidaystaan qur-aanka waxa weeye qur-aankeenna aamino ummatul qur'aan lagama adkaado ma- hadday jiratana waxay isku daawaysaa diinta ilaahay iyo- iyo iyo sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxaan leeyahay eh, innagu daawadeennu nin aad la diriiraysid inaad daawada ka qaadatid waxaa ka fiican inaad daawo aad adigu leedahay oo ah, diintaada ku xusan oo nebigii la yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu ku daaweyn jiray qur-aanka bayuu ku daaweyn jireen islaamku markuu daciifay bay noqotay in gaaladii la aado marka ninkii aad la diriraysay inaad daawo ka raadsatid waxaad moodaa halkaas in caqli eh, hoose inuu yahay waxaan leeyahay eh, diintiina aamina ee sunnada rasuulka aamina daawada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo tib nabowi ku xusan aamina iyada qur-aankana aamina iskuna daaweeya taasaan us- ku soo koobayaa ummadda soomaaliyeed ee islaamka aan u sheegaya
intiinii xalay dhagaysatay barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaan ku soo gudbinnay kelimaad laga jeediya munaasabad ballaaran oo beesha eelaay ay ku dooratay ugaaskooda gobolka gado caawana waxaan idiin soo gudbin doonnaa qaar ka mid ah hoggaanka qabaa'ilaadka soomaaliyeed ee ka hadlay munaasabadda waxaa idinku soo maqan manaaq biyey ugaaska beesha macalin weyne ee jubbooyinka بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، مركور ملاقي ميلري ملاق بي ملاق أحمد ملاق بيلا معلوينة آه، ولاية جيبوينكا إيو جيدو قيب كوميدة آه، مركور مهدلماتي مسكو الله إلهي ilaahaygaas oo nigaladooysaday nimcooyinshay faraha badan oo laaan koobo korno ee nimcatul islaam iyo amni iyo iimaan istiqraar iyo aaranka ilaahayna sii nimcooyinka ee biyo qulqula wewenjubata argahay nimcooyinka alisa kumid ahayn ilaahay ka mahadsano nimcooyinkaas walaawna ka helnimay wahaamadi una qobsani xarag ilaahay oo haay wactasimuu bixamlilaahi jamiican walaa tafaraquu micna xarag ilaahay qobsa waa nagsal tabtagnari muddi dhibaatooyin fara badan una hamarni iyo burbur iyo ilaahay niitoosi una makatooso korn ilaahay niitoosi alxamdulilah ilaahay ka mahadsan nimcooyinka lahan koobo kornay ka mid ata damarka danku baha ee maylaha marka hore naftay iyo naftinba ma inta daarimay cobsi ilaahay ilahay lagu cobsado marka la maadmay mahadfulaha ee beele ee eelay ee saddex gember iyo mashaaqdiya ee xafladan qiimaha badan suubidi ninka weertuna ajiibni iyana ka mahadsanta walaayada ee xarakatu shabaabulmujaahidiin degmo ilaa gobol ilaa mantuuliyana ka mahadsanta khaasatan walaayada hadda martana ee walaayada gedo degmadii abaardheere iyana ka mahadsanta tamarkitunkubaha maylaha marka hore maylaha daleey ee malaaga cusuban ee malaag cabdulaahi manuur maylaha ha dhawaaw marka hore ha ka dhawaaw golaha nuqubada soomaaliyeed marka lamaad ha ka dhawaaw golaha nuqubada gedo maykalena ha dhawaaw waana ka dhawaayana waana ka heli shaqeey doona ee cabdulaahi magmaley aan lan ciidanka saaha in muddana halgamay nafsaha shaqeeyey ee walaayada nafteba maamul ahaan walbada ha kula shaqeeyey nabadoon ahaay ee beelan elay ee jubbooyinka geedka may mahad aha may naqatay ugaaskii beele elay ee gobolka gedo walaala kiindooradii ma aha ee ma-ee in oo ada oo sidii hor ahaaytay ma-ee waagii hore qabaa'ilada lankala doorada oo meelka doorada jaray ay reer hebel loo reebo kor geedka meelama roogda reer hebel ee hadhawaayo koreelska doorada cabdulaahi beele koofade beelaha deriska inaad hadhawaayta ee keliya beele eelay oo hadda geega ka calim saartay ugaasmahidi muslimiinta meelba roogaan waasingata meelun roogna adi waaska ah meelun roogna waaska ah marka taamaylaanta kubani abdullaahi beelan eelay ee lankan doorta beelan ayaana lanka haddii oo mas-uuliyad landhiiba lankooshigeey soolmooda kora walaana may u ahaa ee mas-uuliyaddana ulusta tii hore lan sheegi u bini aadamkana qaadi irkii dhulkii buuroo diideen una bini aadamkana qaadni marka may la faday beele lanka in la shaqayta gurbaga haddii roorbarad ay haddii oo hadajay lambeed saara wala halaaye marka intii beesaar ku deerow lanka may la faday in lan sabara marka may lahaa kamahasantin sida sharafta leh qiimaha badan iyo waqtiga isin biidan cabdulaahi beele may la faday kitaabka ilaahay iyo sunnada inaad ku hogaamido onina may markhaati ku-anaa meel un roogna xilliga laga jara xille oo diin laisku xukumaa waaye inaad hakabiirti golihii nuqubada soomaaliyeed ee shareecada islaamka ku dhaqanka shareecada islaamka ma aha ee kuwa dhawaaqiidda ma ah golo kala jaraata oo araada ka jaraan oo dhawaaqiid iyo dastuur iyona xukun tagayaan marka yeeda dadka goor koofade la koofade waqtiga ayaa reed salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa malaakh biyey sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay ugaas cabdulaahi cali bare ugaaska beesha geeladle ee jubbooyinka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay aan mahadnagaana ilaahay kaasoo koomkun abuuri nicmooshay fara badan ninka nicmeeye mar koowaad iyo mar lamaad iyo mar saddexaad bilaahay kaasoo mahadnagaan Ee, mar kala mahad lamaad walaayada gedo una martiidangana iyana mahadnagaana maxadda kale walaalaha reer elay malaaqa cabdulaahi dooradii aan mahadnagaan iyoona sadayo gololo wanaagsan iyo sharafta iyo qiimaha ninka dhakaan iyoona mahadnagaan marka haddii ilaahay arrow kolay wanaagga ilaahay ashaanay ilaahay ashaanay maybaa arago ahaana wanaag badan arago ahaana maylay faraana isuuna ni isu wanaagga geedka kuma dhayi noqooda qole qole dhaqameedka soomaaliyeed walaayooyinka kuma dhayi gaar ahaan walaayada gedan si walaalay horaanban sheegeen ee cabdulaahi manduur waa lan taariikhle lan cid unan kasaanugu na hadla shaqaynigu marka walaal wax dhawaaw mas-uula laga saare kolay marka hore admaa ka abaaraan laakiinse geeka adiga abaarohaas ilaahay markiin weydiisaan ila ilahay kila kaalmay marka intaasaasaan lan usuga ciddii hadda kolay mas-uuliyaddaa saartiinayaan meel ku baahan yahayaan inay wanaag badan ma ujeedo soomaalida nay kama mahdaase fartoo foola dhagaas maaha ee fa- fara- faraha faara biyaas ma fool dhagaasu haddee lan konshaleys walba ma eh may waa lan wala hobla kaaro wanaaga dadka isu hoos ku jarugu yoonu may lanaah inay lankii yowal kuweladeen hani cadhii yoon ilaahay kuwelantaasa yoon in sheegaana haddee kolay ana kelmadu ahlan kelmadaas may ah magur may lana reey lan babaal isuga walangayi ama lagu tusini sheegoy ee beelageelidle jubbooyinka ugaaska beelageelidle an eh marka waa jisaakumullah kheer intaasaan ku bahay aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa ugaas cabdulaahi cali bare oo kelimadan ka jeediyey munaasabadda beesha eelaay ay ku dooranaysa ugaaskooda gado sidoo kale munaasabadaasi waxaa ka hadlay ugaas shucayb yoonis ibraahim ugaaska beesha shiiqaal ee jubbooyinka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu awalan waxaan isu dardaaramaynaa ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa n ilaahay subxaana watacaala isagaa leh yaa ayuha aladiina aamanu taquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun tan kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaayada gedo heer degmo iyo heer gobolba insha allahu tacaala waan aragnaa walaalaheenna reer eelay waxay sameeyeen dadaal aad u fara badan n doorashadii ugaaska waxa baxay dhaqaale waa aragnaa ummadda la soo kulmayna waa aragnaa midda kale waxaan rabaa ugaas haddii la dooranay ugaas waan ugaas waxaan rabaa ugaasyada inaan u mahad celiyo ee sidoo kale bulshada noocyadeeda kala duwan insha allahu tacaala hooyooyinka dhallinyarada odayaasha waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ilaahay subxaana wa tacaala saamihii aad soo qaadeen ajar iyo xasanaad ilaahay idinka siiyo miisaankiina qiyaamada ilaahay subxaana wa tacaala ha idinkugu kabo waxaan rabaa ugaaska inaan hal kelma u dardaarmo insha allahu tacaala ugaas waxaan ku leeyahay horta soo dhowow awalan kuna soo dhowow ugaasyadii aan kaa horreeyey insha allahu tacaala kuna soo dhowow nuqabadii soomaaliyeed ama ugaasiyadii soomaaliyeed ku soo dhowow khaasatan kuna soo dhowow ugaasyadii ama nuqabadii soomaaliyeed ee gedo insha allahu tacaala ugaaska intaasaan leeyahay een hadda dardaaranna hadda odayaashii ugu horreeya dardaarmay waa dardaaranku waa qof walba wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala laga cabsado wax walboo la sheegana waa cabsida ilaahay waxaan dardaarmo insha allahu tacaala ugaas waxaan ku leenahay noqo kii cadaaladda sameeya een ugaaska sharafada oo maqlaya warkiisa wuxuu yidhi hadda ugaaska waxaa la arkaa maalmaha qaar isagoo u dooday boosto een insha allahu tacaala ugaas waxaan ku leenahay ugaas haddii ugaas yahay wuxuu ugaas u yahay beelaha soomaaliya dhammaan ama qof walba oo islaama insha allahu tacaala annagana ugaaskeena tahay annagana meeshaan joogna ugaas ka nahay adna meesha joogda ugaas ka tahay midda kale waxaan u dardaarmaya beesha reer eelay waxaan leeyahay soo dhowaada insha allahu tacaala waa ku mahadsantihiin een yeeritaankaa noo yeerteen waa idin soo ajiibnay een waxaad samayseen taariikh insha allahu tacaala ilahi subxana wa tacala ha idinka abaalmariyo waxaad doorateen suldaan guud ee baay iyo bokool waxaad doorateen een suldaan kale ee jubbooyinka oo ninkan ka horreeyey hadda waxaad doorateen sidoo kale ugaas ee gedo insha allahu tacaala intaas subxaana wa taala ilahi subxaana wa tacaala qarashkaa bixiseen iyo dadaalkaad dadaasheen ilahi subxana wa taala ha idinka abaalmariyo miisaankiina qiyaamada ilahi subxana wa taala ha idiin saaro waxaan idin leenahay waxaa la arkaa ugaaska maanta waa la doortay berrina waxaa la arkaa isagoo la daba taagan yahay oo la leeyahay kii shalay aan dooran wuxuu ahaa qaa'in hadda waxaad doorateen ugaas nadiif ah maalmo kadibna wuxuu noqon doonaa qaa'in ilaahay horta uga cabsada war haddaan laska qabanin midka xun midka fiican berri asaga wuxuu noqonaya sabab inuu xumaado midka xun iska qabta ninaa maanta maqan wuxuu di- u diyaarsan yahay inuu bagrabagaamo ugaaska cusub baa la doortay ilaahayna barnaamijkaasa looga cabsada ilaahay ha looga cabsada labaatan afar saa waxaan aragnaa ugaas la dooranayo waa la daba taagan yahay wax laga sheegaayo la haydaaraynayo la dhibaayo ilaahay subxana wa taala barnaamijka ha looga cabsada warnimee qof walbow fardiyaa tahay ilaahay subxaana wa tacala wax lagu soo hor istaajin doona adoo keligaa ah ilaahay oga cabsa ilaahay oga cabsa war dadka mas-uuliinta waxaa ka sheegana ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada qofku u nasteexeeya oo u taga dhaha walaala waxbaa kaa qaldan laakiin ha ceebaynina lama ogola ceebta iyo fadeexada qofku u nasteexeeya naseexuu idinka mudan yahay insha allahu tacaala waqtigana wuu gaaban yahay een dhammaanteen ilaahay subxana wa taala dembigeena ha dhaafo dembi waaridkan ilaahay subxana wa taala ha dhaafo kulankan ilaahay subxana wa taala ha inagu cafiyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dadka goobta ka hadlay oo aad u badnaa waxaa ka mid ah ugaas isaaq cabdiraxmaan ibraahim ugaaska beesha ashraaf ee jubbooyinka bismillaahi raxmaan raxiim magaagay kolley sida odayaalka in sheegeen isaaq cabdiraxmaan uraanaliyaha wayse uaaska beella ashraafadaah jubbooyinka dadka ashraaf mabata duubdawla infadaayang ma ugaasnimadana hadhuumang ogola ree waqti yee la deeri mada duubkaagi ugaasnimada kaweelohay maadaama macnaha jeekiisiinimo boqol waasan la hamooday maduu unuunisaka boqol dhowna fadaan marka kolley mabadiyaa lanka hadiisu meel badan in roogi jarna hadal hanuu makasaw oleelargoona hayka raalaado hayka dulqaadaday horta may mahad iskulaha ilaahagina abuurad oo intanana makani ina keeni ina sheeni yaa mahad iskule taasa horta inka mahad nagaan tangalmay mahad iskulaha xeer gobol iyo xeer degmaba walaayada geda iyo mahadaas iskuleh tangalma inka mahad nagaana dadka walaaladaanaho marka intun islaama an weerino intan iskasheena ya inka mahad nagaanayoona marka kamahasinyayoona ee may mabadiyaaha lanka walaalkay cabdilaahi manuur oo odayaalka ku taarigeeyeen mal kasta oo malaag la doorado may la reecaw malaag qabiilka kaanka akaatoy waanu isoo darabkoon doodaw layla aragay malaag waan markas yeedan dirdaarti walka dare ninkow may aan male geeka maanaha meel malaag laka dooradaw bay iba kool i gede dhatiyo malaagay meel laka dooraday wal ninka weeray ho unku hadalneen ana dadku hanu unku hadal jarne ka jari holli unku hadalneen lanki ku hadaloon may laray lanka maanaha kitaabkaas ilaahayna iska hukumna kitaabka ilaahayna qaadoy ummadaas islaamka ee waa maanaha walanga talere waan may la aragay boostadii reer hibli oo laambiin wala dhimaday liya meeli surinyi la aragay horta tiyaadaha iti nimeel ilaahay aan ku nagday cabdilaayow marka maykoo la dardaaramey anta oo hadda anta kooyti lanki islaamka kalahaada i lanki eelahaada dhatiyo qabrigaas adalay galaas ma bulshaduu maseedas ilaahay kiinku dig marka alafuma allii kiinku dig tankala reer macnaha mayn leha idi reer eelay dadka afka ana ka hadalaw ka hadalaw maamayte eh geeka dada dooradaayan baryeena lanka tuugiyarhaani isin alihisiinku ogaad langeeka ngaalan garten ngallen antu muslunga ankulmiiden ya baryey marnaa kushkanka jareha kuhatmaaban koyne jar marka waa baryeyndaha duwaadileh marka hanyoonaha isku dhaafoy cabdillaahi wadiin ilaahay ku obsoy tolka deriska iyo walaalka islaamka ada ku dhalati jinkiin haadeena sidooleyn isla maamul assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa caaw waa naga intaa dhammaanteenaba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدينك